الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الطيب للمحرم عند الإحرام adakani baabu isticmaali diibi bal diibka isticmaalkiisii iyo marsashadii la marsanayay ayuu baabkiisii yahay lilmuxrimi ruuxii isagu doonayay xaj ama cumro inuu ixraamto cinda alixraami markaa uu ixraamanayo oo ruuxii muxrimkaa maaha weli markaa muxrim ma aha ee marka uu doonayo inuu ixraamto intaanu ixraaman bal diibkii la marsanayay xukun wuxuu leeyahay iyadaynu hore u soo maray xadiidkii ninkii rasuulka ilaahay jicraano ku weydiiyey isagoo diib leh ee uu rasuulka ilaahay ku yihi iqsil canka diib taas horeynu u soo marray bal waa marka uu doonayo inuu ixraamto waxa uu yeelayo xadaثna moxamed bnu cabaadin qaala akhbaranaa sufyaanu can الzuhriyi can curwata can caaishata radi allahu canha qaalat anaha qaalat sufyaanku waa sufyaan bnu cuyeyne inta kalena waa dadkaa dee daahirka ah waxay caaisha tidhi dayabtu rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa waxaan u mariyey diib oo lixurmihi waa liajli xurmihi ama cinda iraayati xurmihi ama xirmihi kale xadiidka iyadaynu soo maray aynu muqadimo kuba soo maray kollay isagoo dee qeyb kale si kale u soo dhigtay labada wejba way ku dabdiyaan xurmihi iyo ixraamihi maxaale soo noqdo lixurmihi ama lixurmihi waa ixraamkiisii markuu doon xiina waqtigu axrama xarmaday waa liiraa'ati xurmih ama ixraamkiisa markaa uu doonayay waqtigaa uu xarmanayay walixillihi taxallulkiisii xalaalnimadii uu xalaal noqdou ixraamkii ka dhex baxay qabla an yaduufa bilbeyti beytka intii aanu dawaafin xadiidku riwaayaad iyo duruq buu yeelan bal baabku waaba iska dheeraanaya laakiin bal xadiidkan caaisha u badnaan doono iyadoo ay markaa kolley axaadiid kaleo iyada ibnu cumarna uu madkal ku leeyahay ay inoo soo geli doonto haddii alla yidhaaho ay inoogaba dambayn doonto ka iyada horta cibaaradan hore uun macnaheedu waxa weeye caaisha sheegaysaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xajat lwadaac markii uu doonayey inuu ixraamto xajkiisii uu ixraamto inay diib u marisay gacanteeda ugu marisay diibkaasna dee kolley madaxii iyo garhka way noo dambeeyaanoo ayay u marisay miski iyo ballamo diib kaba kooban buu ahaa taasi waa midooba markuu doonaya inuu ixraamto ina kol hadduu ixraamto horeynuu soo maray muxaramaatulixraam oo ruuxii xaajiga ahaa ama muctamirkaa rag iyo dumarba looma ogolo wax diib ay marsadaane waa markuu doonaya inuu ixraamto intaanu ixraaman waxaa kaloo xadiidka ay caaisha ku tidhiba markii rasuulkii ilaahay dee maalintii ciidda inta la soo gaadhay uu jamradii caqaba tuurtay dee kollayna uu xeertay waa taxallulkiisii laakiin weli aanu dawaafkii ifaado la imanoo maalintaasunbaabu dawaafay intaanu dawaafkii oo maka aanu u dhaadhicin ayay markaasna diib u marisay waa labada arrimood baa iyada inoogu wada sugan duruqda xadiidkan deeta haddaba israacinaynaa waxadaanaa cabdullaahi bnu maslamata bni qacnabin qaala xadaanaa aflax bnu xumaydin can ilqaasim bni muxamedin can caaishata radia allahu canha zawji nabiyi sala allahu calayh wasalama qaalat anaha qaalat طyبtu rasuul الlahi slى الlaه عalيه وasلم byadi rasuulkii ilaahay baa waxaan u mariyey diib gacantaydaan ugu mariyey lxurmihi ama lxirmihi kollay labadaba way ku dabdiyeen muqadimadii baynu hore u soo maray barhkood baa adigu raajax yeela in bal maalan la kasriyo ujeedadu waxa weeyaanuun xurmi waxaa looga jeedaa ama xirmi alxraami bاlxaj ixraamkiisii laajrigeed ayaan diibkaa u mariyey xiina axrama markuu xarmado ujeedadu ma aha ama macnuu ma aha markuu ixraamtay ayaan u mariyey waa intii aanu ixraamanay laakiin uu doonaya inuu ixraamto ayaan diibkii u mariyey isagoo diibkiile ayaanu ixraamtay walixillihi taxallulkiisii uu xajka ka taxallulay xiina waqtigu axalla taxallulay waa taxallulkii horea u xasilay markaasna waan u mariyey diibka gacantaydaan ugu mariyey qabla an yaduufa bilbeyti beytka intii aanu dawaafin kacbadii aanu dawaafin waa dawaafkii rukniga ama dawaafulifaado intaanu la iman maalintaas waxadaثnaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can cabdiraxmaan bn اlqaasimi can abihi can caaishaةa radi allahu canha anaha qaalat kole cabdiraxmaan ibn lqaasim iyo abiiba horeynuu soo maro dee waan garanaynaa waa qaasim ibn moxamed ibni abi bakrin asidiiq oo caaisha ayaa eddo u ah labadooduba dad aad iyo aad u mudan bay hayno bukhaari baa halkan waxaa dhacay laakiin xadiida sufyaan ibnu cuyeyna waa xadiidkan aan hayno un duruqdiisa mid kaa mida bukhaari iyadoo sufyaan ibnu cuyeyne ka warinaya cabdiraxmaan ibn lqaasim ayuu yihi waxaa ii waramay cabdiraxmaan ibn lqaasim wa kaana afdala ahli zamani dadkii waqtigiisa ninkii ugu mudnaa buu ahaa deetuu yidhi markaas can abiihi wa kaana afdala ahli zamani labadu israaciyey oo cabdiraxmaan ibn lqaasim baa ii waramay isagaana afdala ahli zamani ahaa aabihii qaasim buu igaba waramo qaasimna wuxuu ahaa afdal ahli zamani waa lafdi bukhaari kuma sugan xadiidkan duruqdiisa mid kaa mida sufyaan ibnu cuyeyno cabdiraxmaan kaba warinaya marka caaisha maxay tidhi annaha qaalat kuntu udayibu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam liixraami qabla an yuxrima riwaayaadkaa hore xiina axrama inoogu sugnayd tan baa inoo fasiraysa inoo caddaynaysa waa xadiid keliya iyo riwaayaadkii waana xadiid ay caaisho dad badani kaba wariyeen oo ka tawaaturay haddaba rasuulkii ilaahay baan diib u marinayay liixraamii liajli ixraamii qabla an yuxrima intaanu xarman walixillihi walitaxallulihi iyadna xilligiisii xalaalowgiisii uu xalaal noqonayay qabla an yaduufa bilbeyti intaanu beytkii dawaafin xadiidku waa inoo dambeeya weli macnihiisa qaybo kaba midi waxadaana bnu numayrin qaala xadaana abi abiba ina numayra cabdillaahi bnu numayr ama isagu waa maxamed saynu horeba usoo aragnay in badan marka xadaanaa aabbaha cabdullaahi bnu numayr baa wuxuu yihi xadaanaa cubaydullaahi bnu cumara qaala samictu lqaasima can caaishata radia allahu canha qaalat annaha qaalat dayabtu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam lixillihi walixurmi ama lixirmi labadii dabdi waa inoo wada soconayaan taxallulkiisii iyo ixraamkiisii uu ixraamanayay ayaan diib u mariyey وxadaثnii mحamed بن xaatimi وcabd بن xumayd qaala cabd akhbarana وqaala بن xaatimi xadaثna mحamed بن bakri labadooduba ina bakriun bay ka warinayaan ee midna muxuu yihi akhbarana midna xadaثna qaala akhbarana بن jurayji qaala akhbaranii cmar bn cabdالlahi bn curwata anahu samica curwata wاlqaasima ykhbiraani magaraacaya ibnu jurayj cabdulmelik baa wuxuu yidhi waxa ii waramay cumar ibnu cabdillaahi ibnu curwata ninkaas baa ii waramay yaanu uga waramay curwo iyo qaasim buu maqlay iyagoo xadiidkan caaisho ka soo naqlinaya qaasim markii horeba riwaayaadku inoogu sugnaa curwat bnu zubayr oo caaisha hadday qaasim eddo u ahayd ay habaryar isaga u tahay baa isna xadiidkan kaba maqlay ama ninkan labadooda ka wada warinaya cumar ibnu cabdillaahi ibnu curwa curwa awow buu u yahay bal waana nin xadiidkan oo keliya bukhaari iyo muslim kuleo axaadiidtiisu ay aada u yar tahay xaafid ibnu xajarna taqriibu taadiib waxaa dhacay markuu isaga ka hadlayay inuu yidhi maqbuulun min asaadisa macnaa waa nin maqbuula oo saadise ka mid ah saadisana istilaaxiisa waa dadkii siqaara saxaaba ama midharhkii ugu dambeeyey soo gaadhay laakiin aan aanay sugnaanin inay la kulmeen oy arkeen markaa geestaan markan ka eegno kol haddaanu saxaabi oo arki jirin waa atbaacu taabiciintii laakiin haddaan mucaasarada eegno ee waxay la siman yihiin nimankii taabiciinta ugu yaryaraa ee midharhkaa soo gaadhay arkay bay isku da-yihiin oo xaggaas waa mucaasarada qoladaa laakiin waa atbaacu taabiciin waa isaga istilaaxa xaafid ibnu xajar maqbuul marka uu yidhaahna istilaaxiisu waxa weeye waa raawiga aan dee axaadiis badan lahayn wax ba maalan xadiidkiisa looga tago oo la yidhaah lagu daciifiyo looga tagaana aanay isagii kuma sugnaanin marka cidi ku raacdo ee cid kale ay xadiidkii la warinaysa sida kan aan hayno ninkaa naftiisa uu maqbuul kaba cabiro haddii xadiidkaas uu la gooni noqdo cidi aanay ku raacin wuxuu ka cabiraa layin اlxadiid waa nin xadiidkiisu dabacsan yahay ama wasiiqo tadciif layin buu kaba cabiraa calaa kuli xaali ninkan maqbuul buu idhah laakiin fatxulbaari marka ninkan uu kaba hadlayey wuxuu kaba cabiray inuu iqo yahay markaa ninku kolley maqbuulnimo waa ka sareeyaa dee cid ibnu xibaan oo kalena iqaadkiisa waa kuba sheegay xaafid ibnu xajarna fatxulbaari waanay dhacdaa marar kala duwan iyo meelo kala duwan xaafid ibnu xajar hadalkii uu taqriib ku yidhi iyo hadalka uu ku yidhi fatxulbaari inay kala duwan taho dee majmuuco taasa haddaan tatabucno ajzaada kitaabka waan soo helaynaa kuwa horeba aan meelaha halkan ka sheeg sheegay bal waxaan leenahay kolley waa nin ka heer sarreeya heerkaa waa dad ninkaa saxiixaynba rijaashoodii kaba mid ah de waana nin fatxulbaari markaan eegno haddaan qaadano iqa aan odhanayno laakiin aad buu axaadiis yar yahayo dee bukhaari iyo muslim malaha nasaa-ina waa la wadaagsaday xadiidkan saddexa kitaabba xadiidkan unbuu ku leeyahy kutubta kalena kumaba sugna qolooyinkaas cumar ibni cabdillaahi ibni curwa haddaba waxay qaasim iyo curwa yidhi caaisho kaba warameen can caaishata radia allahu canha qaalat inay tidhi dayabtu rasuul اllaahi sala اllahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaan diib u mariyey biyadii amaan waxaan diib ugu mariyey biyadii gacantayda bidariiratin dariiro dariiradu waa nooc diibka kaba mid ah waxaana aniga ii dhacday kolley waa laftii malaha taxriif dhacay kitaabka ama dee khada madbacii dhacayoo futaabun futaabu qasabi diibin dee mooye qolooyinkiina sharaxaysa inay taasi dhacdeen laakiin sababku halkaa ujeedadu waa waxyaalo malaa ay isu geeyeenoo la ridqay oo kollay miskiino ku jiray imaka laakiin asalka hore dariirada way leeyihin waa qasab ama nooc diibeed oo qasab ahaayo hindi laga keeni jiray hindiya oo ay tumi jireen ama ay daqiijin jireenoo si ay wax ugu daadin jireenoo laakiin diiba halkaa futaat ayuunbaa lafdigu yahay haddii xataa aanay idinka idiin saxnayn waxay caaisha markaa tidhi waxaan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh gacantayda ugu mariyey aan diib ahaan bidariiratin fii xajati lwadaaci lilxilla walixraam xajkaas waa xajkiiyo xajatlwadaac ayay dariiradaa u marisay kolley afar kelimo mid kastaba xarfujar ku jiro meel keliyana u wada noqonaya ama ku wada tacalluqayaa israacay biyadi bidariiratin fii xajati lwadaaci lilxilla walixraami tan oo waliba haddaba gacantayda rasuulka ilaahay waxaan ugu mariyey biyadii ayaan ugu mariyey oon diibkaa ugu mariyey bidariiratin dariiro ayaan ugu diibeeyey amaan madaxiisii iyo garhkiisii aan ugu daadiyey oo gacantiisa iyadoo dee miskiya waxna ay kuma jiraan waqtigaasna muxuu ahaa xajatulwadaac buu ahaa welibana lilxilli liajli lxilli waa taxalulkiisii uu taxalulo xajkiisii ka taxalulayay isagoo weli xajkiisii weli dawaafkii harsan yahay iyo walixraami iyo xraamka doonitaankiisii markii uu doonayay inuu ixraamto intaanu ixraaman waxadaثna abubakr bn abi shaybata waزuhayr bn xarbi jamiica can ibni cuyeynata qaala زuhayru xadaثna sufyaanu qaala xadaثna cثmaan bn curwata can abihi qoola anahu qaala sa'altu caaishaةa radi allahu canha cثmaan bn curwa ayaa xadiidkan sufyaankuna waa sufyaan ibnu cuyeyno waa kaa dee marka horeba can ibni cuyeyna uu yidhi ayaa xadiidkii warinaya wuxuu ka warinayaa aabihii mardhaweydna waa taan soo haynin isaguna qoyskun kaba mid ah cumar ibni cabdillaahi ibni curwa hishaamna waan arki doonaa xadiidka isaguna riwaayo ku leh bal cusmaan ibni curwa oo hishaam uu ka yaraa oo isagu bal maalan markaa cid hishaam hadduu dad saxaabaa arkaybo siqaara taabicin lagu tiriyo isagu cid saasa ma arago saadise weeyo adigu uu ka yaraa de ahaan laakiin wuu ka hor dhintay cusmaankani waana ninkaa siqada muqadimadiina waynu kuba soo maray ayaa wuxuu ka wariyey aabihii annahu qaala inuu yidhi sa'altu caaishata radia allahu canha ayaan weydiiyey oo waxaan ku yidhi biayi shayin shaygeeba ama maxaad dayabti rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay cinda xurmi ama cinda xirmi markii uu doonayay inuu ixraamto wixii aad diib ahaan diibka ahaayeed u marisay muxuu ahaa qaalat caaisha waxay tihi biadyabi diib diibkii ugu udgoonaa ee diibtaas dee waa adigu wax miski ku jiro ama miski bay ahayd waana inoo dambaysa kitaabkana meel dambe waxaa ku iman doonta ama kuba sugan walmisku adyabu tiibi miskigu waa diibka ugu udgoon oo diibka ugu sarreeya waaba miskigii haddaba diibkan ay u marisay ay madaxii iyo garhkaba u marisay dhalaalkiisa iyo dee wixiina uu ama dee bariiqiisa iyo lamacaankiisa ama dee waa iyadoo ajaraamtiisii ay wax ku baaqi yihiin lagaba arkayo isagoo muxrima macnaa waxaa buu ahaa diibkii ugu udgoonaa waana isagu miski baan leenahay وxadثna أbو كرayb qال xadثna أbو أsامة عن هiشhاm عن cثمان بن curwة qال أنه qاaل samictu curwةa يxadiث عan cائiشhaةa رadي الله عanهa qاalat أنha qاalat bal xadiidku waa kii duruqdii un baan weli ku jirnaaye maxaa inagu soo kordhay هiشhاm بن curwa wuxuu ka warinayaa maanta cثmaan بn curwo walaalkiya cثmaankaas baa aabihii curwo ka warinaya oo xadiidka maxaa meeshii hushaam aynu soo aragnay in badan aabbihii inuu ka warin jiray maanta walaalkii baa xadiidkan ku dhex jira ama uu markaa isagii aabbihii buu soo dhexgeliyey kollay arrin ku tacalluqsan jaanibka waxaa halkan kuba yimina waa muqadimada tii uu muslim uga soo horreysiiyey oo uu sheegay majmuuco uu tiriyo markaa ruwaadii kaba midi oo xadiidka hishaam kaba wariyey inay san yeeleen oy hishaam iyo curwo u dhexaysiiyeen markaas cuhmaan waanay jiraan qolooyin iyaguna ruwaadda ka mid ahaa oon curwo cuhmaan sheeginba ee hishaam kaba dhigay inuu aabbihii curwo ka warinayo laakiin dee waxay caddaynaysaa ragga xufaadee tan kuba wariyey xadiidku maanta inay waasida u dhaxaysay isagiiyo aabbihii bal ibnu cuyeyna ayaa wuxuu ka soo naqliyey cuhmaan oo markii hore aynu aragnay inuu kaba warinayo xadiidkan hishaam anunbu igama wariyaa cid kale kama wariyo anaa balkaa u dhexeeya isagiiyo curwo bal markaa riwaayadani hadday riwaayaad ay kaba dhacay oo cusmaan aanu ugu dhaxayn hishaam iyo aabihii curwa uu jiro tan baan de raajax yeelaynaa ama de ay raajax yeeleene bal tan weeye xadiidka lafdigiisna qaalat waxay tidhi caaisha kuntu waxaan ahaa udayibu rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay mid diib ahaan ugu marisa biadyabi maa aqdiru calayhi waxaan karayoon heli karayo oo waxaan karayaa oo wixii u suurtogeliyey ka ugu udgoon ee wixii markaa u suurtogelayey ama ay karayeen ama ay helayeen sida laftii nooguma dambaysa wixii u udgoonaana miski buu ahaa qabla an yuxrima intii aanu ixraaman uma yuxrima anoo diibkii u mariyey oo uu diibkii leeyahay isagoon iska maydhin ayuu uma yuxrimu ixraamanayay diibkiina baaqi buu kuba noqonayay isagoo maalmo dabadood baa laga arkayay midabkii diibka oo madaxiisii kaba muuqda وxadثna mحamed بن raafic qal xadثna بn abi fudaykin qal أخbarana الضaxaaku can abi الrijaal can أmihi can caiشhaةa radي الlaه canha anaha qaalat horta sanadkan dee waa xadiidkii uunee dad aynu soo aragnay weeye dee in badan baa markay ruwaadda ama nisbo uu markaasun uu kuba yimaado magaciisu iman ama kunyo ku yimaado ruuxi markaan in badan aanu dheehin waxaanan u muwaarasayn ay kaba qarsoontahay isagoo soo arkay ibnu abi fudayki maxamed ibnu ismaaciil ibnu muslim ibnu abi fudayki baa la yidhaahaa waa nin atbaacu taabiciintii dhexo sheekhadii shaaficiya kaba mid ahaa daxaak ibnu cuhmaanna horeynu u soo marray isna kitaabka xaydii adigu dahaariya baan kuba soo marray abirijaalla horeynu u soo marnay waa laqab maaha kunyo walow dee suuradii kunyada uu kuba yimi ee waa naanay soomala rag toban uu dhalay baa san aburijaal ay u yidhaaheene waa maxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu xaarisata isagana abuu cabdiraxmaan baa la yidhaha waa nin ansaare ah oo taabiciintii yaryarayd kaba mida aburijaalna loo yidhi dee ilaa toban nin iyo baabu dhalay oo uula waa laqab uun ee kunyadiisu waa abuu cabdiraxmaan maxamed ibnu cabdiraxmaan hooyadiina waa haweenaydii caalimada ahayd ee ansaareedee camratu binta cabdiraxmaan horeynuu soo aragnay waa haweenayda iyaduba rijaashan kutubta lixda ah kaba mida ama ruwaadooda kaba mida camra binti raxmaan ibni sacd ibni zuraara taas weeyeynu mararna badan kitaabka ku soo aragnay hooyadii baa markaa maanta ka warinaysa can caaishata radia allahu canha annaha qaalat inay tidhi dayabtu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam lixurmiha ama lixirmih xiina axrama markuu ixraamtay maaha markuu ixraamtay waa markuu doonayay inuu ixraamto walixillihi taxallulkiisiina diib baan u mariyey qabla an yufiida ay qabla an yuduufa dawaafa alifaada waa intaanu maka u dhaadhicinanu dawaafkii ifaado laba iman maxay diibkaasna u ahaa biadyabi maa wajadtu waxaan rasuulka ilaahay gacanta idaa ugu mariyey diib ahaan wixii aan helayey ee diib ahaa kii ugu fiicnaa ugu udgoonaa kaas baan u mariyey weli duruqdii xadiidku uu socdaa wata aan leenahay xadiidka dee caaisho marka xaggeeda waabu ka tawaturaan odhanaynaa ruwaad badan baa ka warisay waxadaanaa yaxya bnu yaxya وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد معنا شن شيخ أيا مسلم يحيى بن سعيد يا سعيد بن منصور يا أبو الربيع يا خلف بن هشام يا قتيبة وشيخ يا مسلم أي حديث كوضا مقلي مركا سيقدي أما تحمل كي كلا دنايانو يحيى إسوا أخبرنا أيو يريه waana xamaad ibnu zayd intooda kalena xadaanaa xamaad ibnu zayd bay yidhaaheen sheekh keliya wada leeyihin can mansuurin can ibraahiima can ilaswadi can caaishata radia allahu canha qaalat annaha qaalat kaanii anduru ilaa wabiisi tiibi fii mafriqi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam wahuwa muxrim mansuur waa mansuur ibnu lmuctamir ibraahimna waa nakaci aswadna waa aswad ibnu yaziid oo abtigii ibraahimba ah caaisha waxay tidhi kaani waxaabad moodaa anduru imakadan waqtigan aan kula hadlaya inaan eegayoon arkayo ilaa wabiisi diibi diibkii dhalaalkiisii iyo lamacaankiisii dee jurmi buu lahaa muskigii waa wax jurmi leh oo dee waxa weeyaan madaxiisii iyo garhkiisiiyo kaba muuqday jurmigiisii dhalaalkii diibkaas aahaartii iyo dee waxa weeyaan wixii ka hadhsanaa ay dhalaalayeen waa midabkii tibaa wax ka duwan e fii mafriqi rasuulillaahi sala allahu calay wasalam madaxii rasuulka ilaah halkaa kala rogis waa halkaa timaa lagu kala roge madaxa bartankeed diibkii ahartiisii halkaa kaba muuqata walxal wa rasuulku muxrimun uu muxrim yahay walam yaqul khalafun wa huwa muxrimun khalaf ibnu hishaam isagu muu odhan wa huwa muxrimun laakinahu qaala muxuu yidhi wadaaka diibu ixraamihi diibkaa markaa dhalaalayay ee aan arkayay waa ixraamkii rasuulka ilaahay markuu ixraamanayay intaanu ixraaman diibkii uu marsaday ayuu ahaa kaasi wadaaka diibu ixraamihi bal caaisha qowlkeedan ka-aniidana waxay ula jeedaa say u hubto u xafidsan tahay ayaaba dee waa istixdaarka ay waaqicadii soo xaadirsanaysaaba imikaad moodaa si waxay arkaysaba oo suuradiibaa dihnigeedii xaadir ku ahayd oo wax hortaagan oo u muuqda ayaabad markaa aad moodaysay waa sida xifdiga badan ay xifdisan tahay xadiidka waan si yar wadi doonaaye in yar baan xadiidka riwaayaadkii hore ama ayaan kuba laamaynaa in xagga dabdiga waataan dabdinay alfaadaha ee xadiidka ta inoogu sugan caaisha waa laba qaybood mid waxa weeye rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii uu doonayay inuu ixraamto inuu waxa weeye marsaday diib uu marsaday bal madaxiisa iyo garhkiisiiba sida imaka riwaayaadka dambe ay noo caddayn doonaan inuu marsaday markii uu diibkaa marsaday dabadeedna caaishana gacanteeda uguma marisay iyadoo u khidmaynayse inuu ixraamtay kataas iyada waxa ay noo caddaynaysaa ama xadiidku uu daliil u yahay in dee ay sunnana tahay waa rasuulka ilaahay ficilkiiee ruuxu markuu doonaya inuu ixraamto wuxudgoon inuu marsado intaanu ixraaman welibana xadiidka intiisa dambe ay noo dambayseen iminka qeybuun kaba aragnayna waana inoo dambeeyaane inaan wax dhiboo ku sugani jirin haddii qabla alixraam wixii diibe uu marsaday ay baaqi yihiin bacda alixraam ur ahaan ay u baaqi yihiin oo udgoonkii laga urinayo hadduu wuxuu jurmi lahaana oo wax dee jurmilaba uu ahaayo cadar dee biyo adigu dabaylu noqdo aanu ahaynoo wax jurmila uu ahaana jurmigiisa hadduu baaqi yahay bacda alixraam inaan wax ba'sii kuba sugnayne waxa xaaraamtii uu yahay uun ruuxu markaa uu ixraamto ixraamkii uu gudagalo wax diiba uu marsado taas waataynu soo maray inaanu wax diiba marsanahayn kol hadduu ixraamto taas ba wey xadiidku waa intuu inoo faa'iidaynayo kolley sidaa xadiidku inoo faa'iidaynayo inta aan sheegnay ama istixbaabkaaba noqoto qabla alixraam in wax diiba la marsado iyo inaanay dhibaata ku jirin diibkii hore ee uu ruuxu marsaday qabla alixraam hadduu aahaartiisii ay baaqi tahay urtiisii iyo jurmigiisiba ay baaqiyiin isagoo muxrima ee aan la farahayn kol hadduu ixraamtay inuu wixii iska suuriyo furtan dambe iyo waxaan dambena aanay dhibi lahayn waa istidaamo ee isticmaal imaka maaha waa tii hore istidaamadeed waa say kolley jamaahiir alculamaa hadday muxadisiin iyo hadday fuqaha yihiinba ay kuba tegeen aimadana tabaale de waa shaaficiyada qowlkood xanafiyada qowlkood weeye xanaabilada iyo aimo kale bay jiraan dawaa'if culimada kaba mida saa maalikiyada oo kale bacdu saxaabana waa qowlkood bay noqonayaan saa ibnu cumar iyo aabihi iyo qolooyin iyagu kuba tegey inaanu kol hadduu ruuxu muxrim yahay dee istidaamadiisna aanay bannaanayn oo ama diibkaasi wax habboon aanu ahayn laakiin baltaasi waa ijtihaad iyo arrintaasuune naskii xadiidkan aan haynay oon rasuulka ilaahay kuba khaas ahayn waxyaalihii lagu awiloo dhammina halkan ma soconayaane waa naskaas caamka in ayaa wuxuu keenayaa horta inuu xukunku taayey waxba markaa ishkaal inoogaba imanayo bal qowlka imaam maalik ee halkan lasoo naqliyo ama saxaabo kala duwan saa cumar iyo ibnu cumar iyo ibnu cumarna hadalkiisa waan arki doonaaye laynoo soo naqliyo de waxaan leenahay waa ijtihaad iyo ra'yi kol haddii naski uu dhinac maro naskuun baan raacaynaa iyagana dee ijtihaadkoodii taqdiirka waa le lakiin naski baan raacaynaa taasi ishkaal inoogama imanaye arrinta ishkaalku inooga imanaya waxa weeye ninka aynu soo marray rasuulka ilaahay jecraano ugu yimi isagoo diib marsan khaluuq marsan sufro marsan oo yidhi waa kaasoo cumraan ixraamtay xaaladayduna waa taas ee maxaan yeelaa uu rasuulku yidhi jubbadanna iska saar diibkanna iska maydh bal iska maydhani maxay keenaysaa istidaamadii diibku istidaamadii diibku ee meeshii inaanay bannaanayn ee diibkii isagina muu garanayne imika iskaba maydh xadiidkana istidaamadu inaanay dhib lahayn baa inooguba sugan haddii bal kaa hore la yidhaha waxaan dee khaluuqan rasuulka ilaahay iska maydh lahaa khaluuqu waa sufra midab cawlan buu lahaayo waa diib dumar isagana nin buu ahaayo wax munaasib ma ahayn oo taas buu ugu diidayay oo sufradu xataa haddaan muxrimba lahayn diibkaa dumarkii dee ruuxii ragga ahay inuu isticmaalo maaha taa la yidhaha ishkaal ma imanayo ama iskhilaafe laakiin haddaan diib ahaan aan eegno ee jawaab bay u baahantay kolley jawaabtaasna waxay noqon ama jamcin xadiidkaasi sidan soo marray jecraanahayd sanadii sideedaad ee hijrada caaishana xadiidkeedani waa sanadii tobnaad iyo xajatulwadaac weeye taas laba sanood ka hor bay ahayd xadiidkan baa dambeeyey ficilkii rasuulkii ilaahay ah waana taa duruqda kala duwan laynoogu soo naqliyey bal markaa waxay noqonaysaa istidaamo diib xadiidkan baa dee camalkii yeelanaya haddii aan kaa khaluuqnimo la odhanoo markaa aanay khilaafo aanu jirin iyo tacaarud aanu jirin waxay noqonaysaa xadiidkan baa dee xujadii iyo u noqon oo istidaamadii deebku wax dhib ay leedahay ma jirto taasi waa mid in xagga athar ahaan iyo waa jirmi ahaan iyo ur ahaanba ee waxaan dhibtani waa bacda alixraam wixii la isticmaalayay iyada taasi waa jaanibka hore arrintan kale ee caaisha kaba warantay ay sheegtay ay tiri rasuulka ilaahay baa diib u mariyey lixillihi xillihuna waa taxallulkiisii wuxuu noqonayaa taasi rasuulka ilaahay dee markaa saa-in waa xukum caam ah uu inoo caddeeyey rag iyo dumarba waxa weeyaan ka dhexeeyo ruuxu kol hadduu muxrim yahay diib inuu isticmaalo ibtidaa'an weeye maaha istidaamatan tani waa istidaamaan leenahay ibtidaa'an wax bannaan maaha markaa suuradan ay sheegaysaa waxay maalintii ciidda rasuulka ilaahay markuu jamradii tuurtay kolley xalqigiina waa la yimi waqtigaa isagoon weli aan beydkii u dhaadhicinoo weli dee taxallulkii labaad wixii taami ku taam noqonayay u harhsanyaho dawaafkii ama ruknigaa weyni ayuu deybkii marsaday rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taasna maxay iyaduna intaa inooguba sugan kolley xajku laba taxallul buu leeyahay waana siay dee inta badan culimadu way jiraan barhkood dee taxallul keliya le xataa weji dee bacda shaaficiya leeyihiin iyo ibnu xasm iyo qowlkoode laakiin bal siday jamaahiir leeyahan laba taxallul buu leeyahay taxallulka hore wuxuu ku xasilayaa jamratulcaqaba ruuxu hadduu tuurto bal xalqigana aan nidhaahno waa nusug siay culimmadu uba badan yihiin oo uu timihiina xirta ama gaabsado markaa taxallulkii horea u xasilay taxallulkaa horena waxa ugu xalaal noqonaya wixii aan dumar ahayn wixii aan dumar hayn baa xalaal ugu noqonaya ee markaa maxaa ka mida diibkii ayaa kaba mida markaa ruuxu isagoo weli dawaafku u harhsan yahay dharkii waa kan qaadanaya iska bedelaya diibkiina waa marsanaya caaishana tay ka warantay waa taasoo waa inay diibkii uu marsaday rasuulkii ilaahay intii aanu weli u dhaadhicin maka maalintaasba oon dawaafin marka taxalulka labaadna wuxuu kuba xasilayaa waa dawaafkee laakiin dee kol haddii tartiibtu sidan u tegi doona aanay waajibba ahayn sunno uun ay tahay saddexda arrimoodaan sheegnay waa jamrada iyo xalqiga iyo dawaafka laba ka mida ayaa taxalulka hore ku xasilaya oo hadduu bal maalan xalqigii horteed uu dawaafkii laba yimaado tartiibtii uu isweydaariyo ama intay cidhiidhi kuba noqotay jamradii iskaba dhaafuu bal dee yar sunnihii rasuulku waa taas waaye laakiin ifcal walaa xaraj baa inoo dambayse uu maka intuu u dhaadhaco soo dawaafo uu jamradii dib ugu soo noqdo laba adugu saddexaa ka mida taxalulka koobaad ugu xasilaya ka saddexaad markuu yimaadana taxalul dhan dee ayaa u xasilayo ah inay dumarkina uba banaanaadaan marka caaisha ta xadiidkeeda nooguba suganna rasuulka ilaahay intaanu dawaafin laakiin jamradii uu tuurtay uu tuurtay dee bal maalan kolle xalqigiina waa la yimi markaas baa dee kolley isaga dabxigiisna uu raacay laakiin culimmadu say dee ay ku tagaan ay dee mucdam ama caamadoodu kuba tagaan dabxigu halkan isagoo kuma laha madkhal kuma laha noocan taxalulka koobaad iyo taxalulka labaad waa saddexa arrimood ee kale madkhalka kuba leh ayaa diibkii la marsan ruuxna uu marsanaya si u dharkiisaba isaga bedelayo wixii udgoonaana uu marsan dee markaasna wixii u dhinaa uu la iman ama markaa maalinta ha dawaafo ama haba dib dhigto inta bal axaadiida iyada tan inooguba sugan waa jir waanay jiraan dee dawaa'if culimmada kaba midoo qowlkoodu xataa diibka ee imaam malikiyabaa loo tiiriya inaanu dibkiina waqtigaa marsanayne laakiin waxaan leenahay naski sidaasu kuba yimi axaadiista sidaasay kuba timi wixii intaa khilaafsanna waa qowl bacd alculamaa ay leeyihiin laakiin xujadu waxay noqonaysaa un waxaa dee nasku inookuba yimi bal taasi waa qayb intan kale xadiidkan inoo bilaabmayna dee waa istidaamadii aynu marka horeba soo sheegnay ayuunbu intan kale kuba tacalluqsan tahay وxadaثna abubakr بn abi shaybata وزuhayr بn xarbi وabu saciidi الأshaju qaaluu xadaثna wakiicu qaala xadaثna الأcmaشh can abi الضuxى can masruuqi can caaishaةa radي الlahu canha qaalat anaha qaalat abiduxa dee koley oo muslim ibnu subayx kuyadiisana aada ugu shuuroobay horeynuu soo maray badan caaisha waxaa tidhi kaanii waaba anigoo anduru waxaa dee say waxaa imika u xusuusantao dee waa shaygan inta ku soo maray dihnigaagii xaadir suuradiisa ay kuba tahay eed moodaba inaad arkayso taasna ay macnaheedu yahay shiddat alistixdaar ayuunbay tanna ay tahay oo dee waa wax iska dhaca haddaba imikaabaad moodaa imikadan inaan arkayo uu ii muuqdo ilaa wabiisi tiibi wabiisna macnaa bariiqiya lamacaanka wey waa dhalaalkii wixii waa wax jurmila miski buu ahaa miskigiina waa kaa shay cayn loo la arko weeye dhalaalkiisii iyo talaalogiisa ama bariiqiisii في مفاaرق رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم walaa riwaayan ka tegay baan filaya ha وxadaثna يحيى بن يحيى وأbوبكر بن أbي شhيبةa وأbو كرayب qاala يحيى أخبرna وqاla الآخران xadaثna أbو معاaويةa عن الأعمشh عن إبراهيم عن الأسود عن cائشhaة رضي الله عنها waay riwaayadii kalenu sii booday ibrahim أcmش ibrahيم أسود waa taabiciintii saddexduba qaalat waxay tidhi markaa caaisha lakaanii anduru ilaa wabiisi tiibi fii mafaariqi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam markii horena fii mafriqi rasuulillaahi baan soo aragnay mafriqna waxaan waa halkaa madaxa bartankiisaiyo timaha haddii la kala jeexayo la kala rogayo lagu kala jeexo ama lagu kala rogo mafaariqna siday bacd alculamaa yidhahaan ama xaafid iyo jamcintan laba jamciyeyba ujeedadu inaanu mowdic keliya kuma sugnayne marka la eego dee madaxa dhammaan ama xagga hore noqota bartana ilaa xagga dambe haba noqota intaa mafaariqda lagu tirinaye madaxa wasadkiisaba ah ayaa dhalaalkan iyo jurmigan iyo ahartan diibkii kaba muuqday waana ixraamkii dabadeed bal iyadoo maalin iyo lababa ay ka dambaysay weeye wahuwa yuhiluna laftigii hore wahuwa muxrimun buu ahaa wahuwa yuhiluna isagoo talbiyeysanaya dhawaaqayo weeyo talbiyadii kuba dhawaaqaya ayay ahaydba وxadaثna abubakr بn abi shaybata وزuhayr بn xrb وabu saciidi الأshaju qaaluu xadaثna wakiicu qaala xadaثna الأcmaشh can abi الضuxى can masruuqa can caaisha daga xadiidku waa xadiid acmash imaka riwaayaadkan aan aragna marna ibraahim buu kaba wariyey ibraahimna aswad ibnu yaziid aswadkaas baa caaisho ka wariyey riwaayadan dambena acmashunba abuضuxa kaba wariyay isna taabici kaleo muslim ibnu subex abuduxana masruuq ibnu lajdac buu ka wariyey masruuqna caaishu ka wariyo markaa acmash baa laba dariiq ama laba sanad leh mid waa can ibraahiima can اlaswad can caaisha midna waa can abi duxa can masruuqin can caaisha marna wakiic baa markan dambe ahaa markaa horena abu mucaawiya acmash ka warinaya laakiin waxaan arki doonaaba riwaayo labadoodiiba iyo nin keliya uu ka wada warinaya labada dariiqba maxay tidhi caaisha qaalat kaannii anduru ilaa wabisi tiibi fii mafaariqi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam walxaal huwa yulabii u labayk allahuma labayk leeya wayuhiludii waa la macnown oo yuhilu san horeba usoo aragnay oo halka macnaa yarfacu sawtahu bitalmiya wahuwa yulabii wahuwa muxrimuna waa taasoo macnaa dee ruuxii muxrimkaa shicaarkiis daahirkaba ahaayee xajku uu lahaa iyo cumradu baaba talbiyadii ah marka alfaadaan wahuwa muxrimun wahuwa yulabi wahuwa yuhillu waa macno keliya inoo tilmaamayaan ma ahawn intii aanu ixraaman ee bacda ixraamihi ay waxani baaqi ahaayeen w xadaثna أحmed بن yuنuس qال xadaثna زhayr qال xadaثna الأcmaشh عan إbrahim عan الأswad وعan mسلm عan masروq عan caiشhaةa رadي الlه عanهa qاlat أnha qاlat bal أcmaشh waa kan oo زhayr بn mucaawiya بn xudayj abu khaysama ayaa ka warinaya maantasa markii hore wakic uga wariyey iyo abu mucaawiya iyo bal mثala qolooyinkaasi ay uga wariyeen labadii sanadna markaa can muslimina wuxuu ku cadfan yahay can ibraahimadan oo markaa maxay noqon xadaana alacmashu can ibraahima can اlaswad waxadaana alacmashu can muslimin can masruuqin markaa aswad iyo masruuq baa kilaahumaa can caaishata oo labadooduba maana aswadna caaisha buu ka warinaya sidan horeba usoo mareen axmed ibn yuunusna waa imaam axmed ibn cabdillahi ibn yuunus la yidhaha awowgii baa loo tiiriyey kitaabkana uu kusoo noqnoqdaaye bukhaari iyo muslimba in badanna awowgii isagoo loo tiriya ayuu yimaadaaye laakiin waa awowgii axmed ibnu cabdilaahi ibnu yuunus bal imaam axmed baa shaykhulislaam kaba cabireen in la tashanayay maalinoo yaan cilmiga kaba doontaa ayuu yihi u bax macnaa u rixleeyo waxaad u xeraysaa axmed ibnu yuunus fa inahu shaykhulislaami waa nin maqaamkaa joogay waana dabaqada axmeduna can caaishata radia allahu canha qaalat lakaanii anduru bimili xadiidi wakiicin waxadaثna mxamed bn اmuhanى wbnu bashaari qaala xadaثna mxamed bn jacfari qaala xadaثna shucbatu can اlxakami xakam bn cutayba wtaabici qaala samictu ibraahima yuxadiثu can اlaswad can caaishata kana saddex taabici oo isku xigoo kala warinayo reer kuufaa saddexduba ayuunba inoogu sugan sida markii horeba ta aan usoo arkaynay qolooyinka hore o dhamiba reer kuufay haayna annahaa qaalat kaanamaa anduru ilaa wabiisi diibi fii mafaariqi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam walxaal huwa muxrimun uu muxrim yahay waxadaثana bnu numayrin qaala xadaثana abi qaala xadaثana malik bnu miqwalin can cabdiraxmaan bni اlaswadi can abihi can caaishata radia allahu canha qaalat annaha qaalat sanida waxaan ugu joogjoogsanaa ma jirto waa dad aynu inoo soo horeeyey dikrigoodu waana dad raggan aan arkaynaa aimo ah malik bnu muqilo nin hiqa oo caabid ahaayo atbaacu taabiciintii aynu hore usoo maray cabdiraxmaan ibnu aswadna aswadkan imika ibnu yaziida marka horeba sanadka inta hore kuwa hore inoogu sugnaa duruqda hore ayaa dhalay aabihii waa taabici weyn oo mukhadrama isaguna waa taabiciintii dhexo bal dee waqtigii cumar uu soo gaadhay baa la yidhaahaa oo waa taabiciintii dhexo waa nin dee xataa boqolkii hijirada horteed baabu dhintay adigu sanadii ka horreysay ama tii adigu sanadii labaad oo waana nin markaa isna caalim ahaa caabid ahaa kolleyna waa qoysaynu horeba uga soo yar wada waranay qoyskani oo say barhkood kaba cabireen laba abuuray dee janno ama cilmi iyo camalba oo waa cabdiraxmaan ibnu aswad ibnu yasiid iyo aabihii aswad ibnu yasiid aswadkaasna nin isaguna taabici weyn ay walaalahayn oon kitaabka kusoo aragnay intuba waa rijaalu sita cabdiraxmaan ibnu yasiid la yidhaaho ayay aswadka walaaliyo laba cabdiraxmaan baa meesha jira adeerkood aswadkan adeerkii cabqamat bnu qays waa adeer walow aswad kaba weyna waa adeerkii isaguna dee min kibaari asxaabi ibni mascuud ba ahaa iyo ibraahim nakhaci oo ay u abti yihiin aswadkan iyabaa u abti ahaa walow ay dee reer nakhacna isku wada yihiinba waa adigu waa qoys marka leego usro cilmiyo camalba wada lahaayo dee ninkan cabdiraxmaankanba nin caabida ayuu ahaa salaad badan soom badan bal la yidhi markii sakaraadka kuba yimi ayuu ooyey markii la yihi maxaad u ooyeysaa ayuu yihi asafan lisalaati wasawm boy waa anoo dee bal asaf tiraanyo iyo murugo aan salaada iyo soom ujeedo dee imaka salaada muu tukado iyo soom damoo sooma ma jirto taasba weeyaanoo ay sheegayen maalina soomi jiray maalina afuri jiray dee salaadiisana iskabada hadalkeed bal waa ninkaa cibaado badan wuxuu yihi qaalat caaisha waxay tidhi in kuntu intuusan marar badan soo aragnay waa intaa almukhafafa min athaqiila macnaha marka leedahay mukhafafa min athaqiila asalku inna ayuu ahaa oo halkan waxaa asalku noqonayaa innii kuntu in laba yidhaaho ee laakiin waa la takfiifiyo dee inta marka shiddada laga tuuree saasoo kale la reebee taa mukhafafada ay noqoto camalkay inna camal fali jirtaa meesha kaba baxa waa la ihmaariyaa taas laabna way meesha timaadaa faariqo ahoo in kalea jirto naafiyaa si intii naafiyadahayd iyo inta mukhafafada loo kala garto kolkol laga tagaa way jirtaa si ibnu maalik baa alfiyadiisa kuma ishaaro haddii hadalkan dee siyaaqii laga fahmayo macnihii eh ee intaas laamtaa faariqada ahoo labadan kala farqiso waana laamtan ku sugan la anduru ku sugan waayo waxay noo tilmaamaysaa intan inayni naafiye ahayn ay mukhafafo taha waa laamtaa faariqada ah in kuntu la anduru ilaa wabiisi tiibi fi mafaariqi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ila qaalibanna intaas mukhafafadii waxa weeyaan dee ficil naasikha aye waa inta badan baan leenahay waa qaaliban ficil naasikha ayuunbay hortii dhacda in kuntu la anduru ilaa wabisi tibi fi mafaariqi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam walxaal waa muxrimun lafdiga waa kaan soo laqbaynay وxadaثnii mxamed bnu xaatimi qaala xadaثanii isxaaq bnu mansuuri wahuwa saluuliyu kale waa reer saluul la odhanayey oo markii dambena malaa kuufe meel kaba dego oo meel xaafad kuba lahaa loo nisbeeyey ayaa loo nisbeeyey isxaaq ibnu mansuura dee horeynu kitaabka usoo aragnay sheekhyada muslim ayuu kaba mid yahay nagu soo noqnoqda qaala xadame waa sheekhyada muslim sheekhoode qaala xadaثnaa ibraahim bnu yuusufa wahuwa bnu isxaaq bnu abi isxaaq asabiiciyu السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بلسندku aynoo yar dambeeyeynta kale ee waxaa inoo sugan إبراهيم بن يوسف sheekuna رaحimه الله taعaalى si aynoo dayn bal aan labsi u iman ayuu inoo sii cadeeyey riwaayada kumay jirine waa kan wahwo isticmaalay oo waa si ibraahimkani ku yahay inoogu cadeeyo wuxuu ihi ibraahim ibn yuusuf ibni isxaaq ibni abi isxaaq asabiici kolley abu isxaaq asabiicina waa ninkii caalimka ah ee kolley lixdii aynu nidhi axaadiida kuwa wareegtay kol aa soo qorteen taraajimtooda nin kaba mida ahaa qoyskiisana dad badan oo ama ruwaada ayaa kaba mid oo dee kitaabka aynu hore qaybo usoo aragnay waxay nagu soo noqnoqday ciisa bnu yuunus iyo aabihii yuunus iyo israa'iil iyo kuwaas horeynu kitaabka marar usoo aragnay labada nin ee isdhalay caawa inoogu horeysa oo iyaguna qoyskii reer abi isxaaq asabiici kaba mid ah ibraahim ibnu yuusuf ibnu isxaaq iyo aabihii yuusuf ibnu isxaaq aabihii baanu kaba warinaya walow riwaayaadka qaarkood isagoo ibraahim abu isxaaq kaba warin ay dhacdeen laakiin waa tan oo aabihii ayuu kaba warinayaa aabihii yuusufna awowgii abu isxaaq asabiici ayuu kaba warinayaa marka ibraahim bnu yuusuf kolley waa nin shanigiisa culimmadu oo ay iskuba khilaafsayiin oo barhkood ay hoos u dhigaan ama ay daciifiyaan walow ibnu cadiila xadiid munkar uu leeyahay ma jirto dee kolleyna axaadiidiisa kitaabka inoogu sugani ma badna xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba cabiraa oo atbaacu taabiciintii dhexe saduuqu yahub yahid waa nin dee rub badan ah macnaa xaggii dabdi kama hadlaye bal aqlaad iyo waxyaalaha kaba dhacay bal waxaan leenahay waa nin mukhtalafiyo oo barhkoodna ay tawsiiqiyeen kuwana awhaam uu leeyahay iyadoon axaadiidiisu badnayn iyo waxyaalaha ay hoos uguba dhigeen kitaabkeenana saddex xadiisun buu ku leeyahay waa xadiidkan aanaynayo laba inoo dambeeya aabihii waa nin hiqaa isagu isaguna saddexdaa xadiisun buu leeyahay xadiidkan iyo laba dambeeya oo dee sidan oo kale sanadkooda waa sanay isu raacsan yihiine bal taaba weeyo labadoodaba caawa inooguba horeysa aabihii isagu waa hiqaan leenahay ibraahim laakiin waa ninkaa adugu dee kolley mukhtalafu fiyo barhkood xoogeeye haba jireen tawsiiqiyo kuwa iyagu aan martabadaas u sugina ay jiraan marka can abi isxaaq haddaba yuusuf ibnu isxaaq awowgii abu isxaaq asabiici buu ka warinayaa abi isxaaqna muxuu yihi samica anahu samica abu isxaaq wuxuu maqlay ibn alaswadi ibna aswadku waa ninkan imaka aan soo haynay cabduraxmaan ibn alaswad reer kuufa isna sida abu isxaaqba caalimkaasi reer kuufa u ahaa yadkuru waana isla dabaqo uune yadkuru isagoo sheegaya oo can abiihi aabihii aswad ibnu yaziid kaba warinaya can caaishata radia allahu canha qaalat annaha qaalat inay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa araada an yuxrima eeg marka uu doono inuu ixraamto yatadayaru wuxuu marsanayey biadyabi maa yajidu waxa uu helayo waxa ugu udgoon buu diib ayuu marsanayay uma araa waan arkayay caaisha leh qabiisati duhni waa dee inay diibkan oo dee waxa weeyaan kolley wax kale lagu laaqay oo wax lagu dhaashanayaba ahaa waa duhnigii diibku kuba sugnaa duhniga markaa diibkaba ahaa ee waaba miskigii oo wax kale laguba daray fii ra'sii madaxiisaan ku arkayay walixyatii bacda dalika intaa dabadeed waa muddo dabadeed oo intuu ixraamtay dabadeed ayaa madaxiisa iyo garhkiisaba diibkii ama duhnigaas dhalaalkiisii macnaa baaqi buu ku ahaa bacda alixraam buu baaqi ku ahaa madaxiis iyo garhkiiba xadaanaa xadaanaa qutaybata bnu saciidin qaala xadaanaa cabdulwaaxidi ina ziyaad can اlxasan bni cubaydillaahi qaala xadaanaa ibraahimu can اlaswadi qaala qaalat caaishatu caaisha waxay tihi radia allahu canha kaanii anduru waaba anigoo arkaya ilaa wabisil miski markii hore diib bay ka cabiraysay laakiin atyabu diib waa miski baan idhi miskiga dhalaalkiisii fii mafriqi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam halkaa madaxa rasuulka ilaahay bartankeedii timaa lagu kala rogo waaba anigoo imika aad moodo inaan arkayaba oo suuradii baa dihnigeedii xaadirkuba ahayd say u xafidsanayd والحال هو محرم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال حدثنا سفيان وثوري عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله الكل حديث معنه ذي وتان صارني وحن كما قادنا لبدا رمودي ووين انصوب الشيخني أي نوغبا سغنا وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت أحمد بن منيع كل وان ضدك أتباع تابعين تلوكل ميكوني هو ونا طبقة أحمدية وانا حافظة أو ثقة وهي أو طن أحمد بن منيع وان حافظة وهي ثقة إن كل أحاديث كتاب كنا كما بدنا in qolooyinkan usuusha leyna way ka wada wariyaan laakiin bukhaari baa isagu khaarija saxiix buu kaba wariyaa oo kaga wariyaa oo khaarija saxiixee laakiin qolooyinkan kale de san muslim iyo kayrkiiba oo kan kutubtooda ayay kaba wariyaa waana nin hiqaa kolley imakaana inoo horeysa axaadiida kitaabka uu ku leeyay nama badna yacqubu dawraqi isaga hore inuu soo aragnay waa ninka haddee isaguba lixda u sheekho ah qaala waxay yidhaaheen labadaasi xadaanaa hushayman waa hushaym bnu bashiir قال حدث أخبرنا منصور منصور كان عن العابد أها ثقة أها وضدك أتباع تابعينتي كميدا هراء نوصى رغني أو منصور ابن المعتبر بن سوهيني أو منصور ابن الزادان من كان لأوران يسنان هروسا مرة ثقة أه عابد أه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت كنت أضيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم rasuulka ilaahay baan diib u marin jiray intaanu ixraaman wa yowmanaxri iyo maalintaa yowmunaxriga qabla an yaduufa bilbeyt intaanu beyt ka dawaafin bidiibin fiihi miskun diibkaan u marinayana waa diib buu ahaa miski ku jiro ama miskaa daabu diib uu kaga mid yahay waa xadiidkaynu soo maray uun mid laba mid ah xadaanaa saciid bnu mansuurin wa abu kaamilin jamiica can abi cawaanata qaala saciidun xadaanaa abu cawaanata can ibraahima bni moxamed bni lmuntashiri can abiihi qaala anahu qaal sa'altu ibraahim bni moxamed bni muntashir waa hiqa waynu soo aragnay aabihii moxamed muntashirna waa nin hiqa ah aabihii labadoodubana waa isagu waa nina siqaaru taabiciin nina waa taabiciintii dhexo taabiciintii bay kaba mid yihiin qaala wuxuu ihi moxamed bni muntashir saaltu cabdullaahi bni cumara radia allahu canhuma ayaan weydiiyey can rajuli nin yatadayabu marsanaya diib oo wuxudgoon buu marsanayaa uma yusbixu waa beriisanaya adugu ama noqonayaba haddaan dee tiinaa qisadayd kaba dhigno muxriman ruux muxrima maxaala kownihi muxriman waa beriisanaya adigu ujeeddadu wax diibuu marsaday isagoo diibkii leh ayuu ixraamtay bal ninkaa ka waran baan idhi faqaala wuxuu yihi cabdullaahi bni cumar ma uxibu ma jecli an usbixa muxriman andaxu diiban andaxu diiban ma usbi ma uxibu ma jecli an usbixa inaan noqdo muxriman ruux muxrima andaxu ama dee bal haddaan taamo kaba dhigno ama tii waa beriisigeed saasaaban kuma socona an usbixa inaan waa beriisto muxriman xaalan ahay markaa waan xaalaynaynaa anigoo muxrimayn waagu ii beriyo oo andahu xaal aan dee waxa weeye yafuru mini way uu layga urinayo uu iga soo baxayo diiban xag diib macnaha diib caynaani nadaakhataani macnaa fawaarataani oo burqanayo soo baxaya weeyaanoo marka la eego yandahu diibanna macnaa yafuuru minhu raayixatu diib weeye ay ka soo debutaacaysa ama ka imanayso ay ka kacaysa xaggiisa urtaa diibku oo wuxuu leeyahay anigu ma jeceli inaan anigu waxa weeyaan aan noqdo anigu de anigoo muxrima diib de aan qabla alixraam marsaday layga urinayo oo aahaartiisa ay baaqi igu tahay anigu ma jecli taas buuli markaasaa muxuu raaciyay hadda adigu ma jecli buu yihi imaka ma banaano hadalkii muu odhan laakiin anigu taa ma jecli buu yihi markaasaa muxuu yihi raaciyeyna laan abtaliya inaan ismariyo biqadiraanin waa nooc adigu kollay geed iyagu agtooda macruuf ku ahaa ay demalaa xabagti iyo wax adigu maashi ama wax isaga kaba imanaya geedkaas ayaa qadiraan odhan jireenoo marka geed iyo waxyaalahaasi ay cadhoobaan bay ku dhayi jireen waa shay adigu saa'ila oo geed sabqigii ay geed ay dee way magacaabaan oo geed iyaga markaa dhintooda geed adigu sabqigii ama wax dee dareero ahoo geedkaa kaba yimi ahoo ay ku dhayi jireen waxa weeye ay ku dhayi jireen xayawaankood ama geela oo kamar cadhada taas baa qadiraan ay odhan jireen marka wuxuu leeyahay anigoo geedkaa qadiraan marsada markaa dee taas macnaheed waxa weeye anigoo jirhkaygu cadho leeyahay oo u baahda inaan kaa laygu dhayo de waa wax dhib badan weeyaba taas ayaa axabu ilaya anigoo xaggayga looga jacayl badan oon kaba jeclay min afcala daalika inaan waxaa sameeyo inaan anoo ixraamanayo diib intan marsado anigoo ixraaman diibkii layga urinayo ama urtiisa ay iga soo baxayso waxaan kaba jeclayba iyadoon geedkaas ama waxaa ee dareerahaasba saa'ilkaas qadiraanka la yidhaahaa marsada taasba weeye kaasaan kaba jeclay macnaa waxa weeye waa isagoo waxaan diidaya le wax habboon ma aha bal haddaanu xaaraamni waxa deed gaadhsiin dee aabbihiina kolley waa suu yeeli jiray oo isagoo arkay deel xulayfo la joogo nin diib kaba urayuu yihi waa kumoo dee ruux buu markaa ogaaday ama dee waa axad asaxaa adigu dad markaa joogay oo yihi waa hebe markaa waa mucaawiya aan filayaaba inuu ahaa deetuu wuxuu ku adkeeyey inuu meel intuu tago sharaba ama meelaha dee geedka intan yar xufayrada yare geedka hoostiisa hadday biyo ku jiraan oo kale biyu si ay u qabatimaan loo sameeyo inuu iska maydho oo taas oo kale waa cumar taasna way kaba dhacday ibnu cumarna waa kantan leh bal anigu markaas wax haboon maha buu leeyahay wax fiican ma aha bal taasaan anigu kaba shaygaa dhibta leh oo iyagoon cadhaysnahayoo waxa aan marsanayo ama aan marsanayo ayaaban kaba jeclay anigoo muxrima inaan diib lahaado taasuu ibnu cumar kaba maqlay wuxuu yihi markaa ina muntashir fadakaltu calaa caaishata radia allahu canha caaishaan uba galay faahbartuha arrinkii baan u sheegay oon ugu warramo waxaan ugu warramay ana bna cumara qaala ina cumar inuu yidhi ma uxibu an usbixa muxriman andahu diiban laan abtaliya biqadiraani axabu ilaya min an afcala dalika hadalkiisii markaan soo laqbaynay faqaalat caaishatu caaisha waxay tihi iyadoo taa ku diidaysa qowlkaasna radiyaysa ana dayabtu rasuula اllahi salى اllahu alay waslm anaa rasuulkii ilaahay diib u mariyey cinda ixraamihi ixraamkiisa markaa uu doonayay inuu ixraamto intaanu ixraaman diib baan u mariyey uma daafa fii nisaa'ihi waxa weeye dumarkiisiibuu kuba wareegay waaba la kulmay uma asbaxa waa waa baristay rasuulkii ilaahay muxriman xaaliyo isagoo muxrima lafdigan dee waaba say dee imaam maaliki ama qole bacd almaalikiya ay yidhaaheenba oo kan ay xadiisyadii horena ay iyadii taawiil ugaba dhigeen oo imika lafdigan caaisha walow inkaar ay ulaba timi dee sariix kuma aha radin ibnu cumar qowlkiisii laba radiyo kol hadday sheegtay uma daafa fii nisaa'i dumarkiisii inuu kuma wareego dawaafkan aan la kulan iyo jimaac aan kuma fasirno san kitaabka hore ugula soo aragnay dahaaro iyo jimaaca dabadeedna waa maydhanaya wixii uu kaba maydhmayaayo markaasaa waa sida qaadiciyaadii halkan ay dhahaan waa dib uu marsaday uun la kulankan iyo taa uba marsaday wixiina wuu maydhmaye laakiin waxa weeye nawine raximah llahu tacaala hadal uu soo horraysiiyey isagoo qowlkaa jumhuur sawaabka kaba dhigay ayaa wuxuu kaba dhigay taawiilkan qaadiciyaadii ay leeyihin kayru maqbuulin limukhaalafatihi daahira bilaa daliilin yaxmilna caleyh daahirkii xadiidka ayuu qowlku ama taawiilku khilaafayaa waxay nagu xambaarayaana ma jirtee bal waxaan leenahay waxa daliilka inoo sii taam yeelaya ibnu cumar iyo ciddii kale bal matalan taas radinno ama dee tani u noqonayso taawiilka maalikiyada iyo qolooyinka saa'ida ama yaa maalikiya odhan dee bacdigood meesha kaba saariya sida qaadiciyaad iyo bukhaari baa maxaa dhacay uma asbaxa muxriman yandaxu diiban cibaaradaasi halkan la socotay wuxuu waa beriisay isagoo muxrimo yandaxu diiban jeedadu diibkii uu marsanaa ee dee waana taa ay xadiisyadeedii hore kuba sheegtay xataa waqti dabadeed inay dhalaalkiisa arkayse isagoo urtiisii lagaba urinayo bal halkan baa bukhaari taasi ay dhacday taas baa waxay keenaysaa inay inoo taam yeesho in dee nasku ama xadiidku wixii inoo faa'iideynaya ah inaan wax dhiboo ku sugani jirin mar dhiib la marsado oo waxa weeyaan aahaartiis ama urtiisii bacda alixraam ay baaqi tahay istidaamada inaanay dhib lahayn laftigaas bukhaari halkan dhacay uma asbaxa muxriman yandahu diiban waana xadiidkanune xdثna yaحyى بن xabيب الxاriثي qال xadثna khالد yعن بن الxاriث qال xadثna شhuعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشhر qال سمعت أbي أbي محمد يxadiث عن عائشhaة رضي الله عنها أنها qاaلت كنت uضyب رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay baan diib uba marinayay ثuma yطuufu عalى نisaaئihi markaa waa waqtigaa deetuu ku wareegayay oo dumarkiisii ثuma يصبixu محriما yadahu diiban waa tadeeg riwaayada halkaa horena kuma sugnayd halkan lafdiga muslimna ah markaasa waa beriisanayay isagoo xaal uu yahay muxrim yadahu macnaa ay yafuuru minhu weeye ay ka baxayso oo xaggii diiban waa xag diib oo yadahu macnaa de waa macnaa yafuuru minhu diibun weeye ahartii iyo raaixadiiba xagga wareegana de bal horeynu usoo marayba rasuulka ilaahay taa quwo inuu uba lahaa bal umuuraa yar jiro mid horta kuntu udayibu lafdigan kaana kollayna weyne halkan yaanu dhigana meelo kale waabu soo qaataa waxaana markaas dee bacdigoodna waa say dhahaane kaana markay san oo kale ficilna kaba sii dambeeyo inaanay takraar faa'iideynahayn oo ujeeddadu imanka halkan oo kale dee daahirka ama curfi ahaan iyo daahir ahaan waxaaban odhan layn sidaasaan yeeli jiray wax soo noqnoqday oo marar ka dhacay kuntu udayibu rasuulka ilaahay baa waxaan ahaa mid dib u mariso ee iyadoo bal maalan siiqa mudaarican ka dambeeya kaya inay dee takraar kaanadu faa'iideynayso wax soo noqnoqday rasuulka ilaahayna xaj keliyo xajay waa xajatul wadaac oo kale markaas halkaan xidha dee kaana iyadu walow ay malaa taasi shay iska badan tahay laakiin asalkeeda marka la eego ama de waxa weeyaan takraarun had iyo goor ma faa'iideyso ama takraar qariin ay ku faa'ideynaysa hadday qariin aan helo inaan looga jeedin takraar wax mar dhacay kaana yafcalu kada lagaba cabiro wax mar dhacay waa laga cabiri karaayo waa halkan oo kale taas iyada waa mid kuntu dayib oo imanka halkan dee waxaan leenahay qariinaa meeshii taal xajku xaj keliya u ahaa mar bay u marisay bal markaa arrinku takraar ma keenaya laakiin dee kama dhigayno haddana inaanay mar kastaba siiqada haddii la arko aanay takraar faa'iideyn ee waxaan leenahay haddii qariina ay meeshii jirto keenaysa inaan takraar loogama jeedin ama istimraar loogama jeedin markaa tii baa lagu camal falaya haddii aanay taasi jirin dee kolley waa waxay malaa daahir ahaan u keenayso arrin kale oo imanka halka nawowi raximah llahu tacaala yar isaareeye ama baxsinayo ayaa wuxuu leeyay waxaa la odhan karaa fuqahadu waxay yidhaaheen dumar markuu dee mid wax ka badan qabo qasmi waa in mid habeenkeeda lagaba dhigo waxa ugu yar habeen in mid kasta la siiyo ujeedadu dee markaa uu laba iyo wax ka badan qabo aqalulqasmi qasmigii saacada lagama dhigayo tanna saacado ula joogo tanna saacado ee qasmi waxa ugu yar habeen dee haddii uu si kaleo midba laba habeen ama saddex habeen ugaba dhigana dee taas tagay jirta haddaanay dadku aanay bdebal matalan markaa waxaa la odhan kara kol haddii demid ay habeenkaa lahayd tii kale gurigeed dee say dha u dhacday rasuulkii ilaahay inuu fii leyla waaxida bal taas qudrada iyo quwada ilaahay baa siiya waa lahaa si anas ibnu maalik ba xadiidka inooguma sheega xadiid kale sabay taas inuu rasuulka ilaahay dhammaantood uu isuba maro iyada hadday barhkood siday ku xambaareen aan eegno la yidhaha dawaafkani may ahaynba arrinkaas exraam baa dhowaa waa la dardaaran tusaalayn iyo bal siday u xajayaan iyo u xiraamanayaan ku baraarujinteed oo jaanibka kale may ahayn hadalkii hore aan lahayn dee maydhashada baba ta'wiilkaasi keeno waxaan baabiinayo markaa istidaama may jirinna meesha ma imanayo dee ishkaalkana ma imanayo ee laakiin dee haddaan jaanibkan si dee ixti aan kuma fasirno wuxuu leeyahay laba jawaab mid bay noqon in la idhaha arrinkani kaana biridahunna dee kollayna raalli way kuba ahaayeen taas intaas iyo in laba yidhaaho rasuulka ilaahay qasmigu fii xaqii waajibku ma ahayn oo waxa weeyaan ileyka matasha bal maalan in tii uu doonana uu soo dhaweynayo ti uu doonana dib dhigi karayo oo kale adigu qasamku waajibkumuu ahayn haddii la idhaha qasamku waajibkumuu ahayn laakiin rasuulka ilaahay xataa markuu xanuunsanayo kama tegin waa kaa kolba guri la geynayo ilaa uu markii dambe ka idan dalbay markuu safar u baxayo waa kaa u qori ridi jire midnaa soo kaxaysan jirin arrinkaasi wuxuu ahaa de xaggiisa wuxuu kalaba imanayey ee wax waajibka haddii lama idhaaho de markaasna iyadna ishkaalku meesha uu kaba baxaya waana se bacd alculamaa sidaasa istakriyo qoloyn kuma tegeen ama dee daahir alqur'aanba suuratu axzaab iyo yahay iyo bal matalan taa وxadaثna abu qrayb qaala xadaثna wakiic can miscaari wasufyaana can ibraahim maxamed ibn mutashir waa xadiidkii hore un marshuucbaa kaba warinayey markii u horeeyena abu cawaana wadax ibnu cabdillaahi lyashkuri baa kaba wariyey imikana waxaa ka warinaya miscar ibnu kidaam iyo sufyaan thawri labadaas baa ibraahim kaba wariyey can abihi qaala samictu bna cumara radia allahu canhuma yaquulu laan usbixa mualiyan laan usbixa inaan waa beriisto mualiyan xaalan ahay mid marsan weeyo jirkayga mariyey biqadiraanin qadiraan oo waa waxaa dee ay wax ku dhayi jireen marka wax cadhoobaan gelayo ayaa axabu ilaya min an usbixa muxriman an dakhdiban taas buu yidhi qaala wuxuu uhi fadakaltu calaa caaishata radia allahu canha faahbartuha biqowli caaisha intan u galaan hadalkiisa u sheegay faqaalat waxay tidhi dayabtu rasuula allahi sala allahu calay wasalam fadaafa fii nisaai rasuulka ilahi intan diib u mariyey ayuu dumarkiisii kusoo wareegay uma asbaxa muxriman yondakdiban sida dee riwaayadan horeba inooguma sugan buhaarina aan kaba soo naqlinay kolley macnuhu waxaan filayaa waa dee aan inoo cadaaday baabu taxriimi saydi lilmuxrim waa baab dheer laakiin qeyb baan imika kasii horeysinayaa xadiidka bal xadiidka abuqataade duruqdiisu badanta inta ka horeysa kolleyna markaa waxay noqon doontaa in markaa xadiidka dambe iyo inaan sharaxeena aan u wada dhibigna imika ballaqbada ayuunbaan imika halkan aan wadayaa haddii aan la idhaaho si bal matalan waayo baabkuu dheeraanaya xadiidka abuqataadena duruqdiisaaba badan dheer markaasaani masalada xukunkeeda iyo umuurahaas aan mar insha allahu tacala macashirka dambe baan israacin doonaa baabu taxriimi taxriimi sayd almuxrim waa ugaadho xaaraamnimadka ay xaaraam kaba tahay ruuxii muxrimka saydku iyada bimacna alistiyaad eeg ugaadhsiga naftiisa sayd waa la yidha dee saydka naftiisa imika loogama jeedo ugaadhsiga umama banaano xurima calaykum sayd lbiri maada laakiin waa wixii lasoo ugaadhsaday ruuxii muxrimka ahaa inuu xaaraam kaba yahay bal wakti u xalaal noqonayaana way jiri kar way jiraysaa oo axaadiista inoo caddaynayse imika waxaa weeyaan un bal saydkii xaaraamnimadkiisii wixii kuba tacalluqsanaa dee waanan baabku waa dheeriyay baan idhi waa laqbun baaban inta caawa inta hore kaba dhiganna xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عlى maliki can ibni shihaabi can cubayd الlahi bni cabdiلlahi cubayd لlah bni cabd لlah bni cutbaة bni mascuud can ibni cabaasi can الصacb bni jahamata alayhiya anahu ahdaa lirasuuli اllaahi salى اllahu alayه wasalam ximaara waxshiya sacb bnu jahama waa saxaabadii rasuulka ilaahay buu kaga mid yahay waana saxaabi axaadiidiisu ay aada u yar tahay kolleyna waxaaba la idhaha kutubtan dee lixdaa saddex xadiisun baabu kuba leeyahay mid waa keenan imika aan hayno midna waa mid inoo dambeeyo oo ah weydiin rasuulka ilaahay la weydiiyey bal caruurta mushrikiintaee dee iyadoo dagaal jiro guryahoodii waa la mirayaa miritaan bay kuba dhinteen oo kale bal xukunkooda wuxuu yahay labadu muslim way kuba sugayiin mid saddexaad baa jiro bukhaari oo laa xima ila lilaahi walirasuuli xadiidkaas oo isaguna uu warinayay kaasi muslim kumaba sugnaa kolley waaba waxaa kuba jira kutubta inooguma sugan intaa weeye axaadiidiisu ibnu cabaas baana ka warinaya maanta haddaba sacaba anahu ahdaa lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu u hadiyeeyey ximaaran dameer waxshiyan dameer dibadeed ayuu rasuulka ilaahi usoo hadiyeeyey daahirkuna waaba dameerkii oo socday inuu u keenay oo de markaa taas ee ruuxii muxrimkaana waana bukhaariya kolley si ay kuba xambaareen oo tarjamaya baaba uba dhigtay cunwaan sidaas haddii loo soo hadiyeeyo waxa weeyaan sayd nool inaan u aqbalahayn oo kale laakiin waxtaa ka duwan baa riwaayaadka muslim aan ku arki doonaa kolley isugeynaya umuurahaasna casharkan ka dambeeyuun bay noqon waayo waqtiga inoo hadhay ayaa waqti koobana alfaadana inaan sraaciyaan doonaya walxaal wa rasuulku bilabwaa bilabwaa'i abwaa uu ku sugan yahay biwadaana ama wadaan kolley waa laba meelood oo makiya madiino iyagu aan kala dheerayn malaa dhowr mayl isu jira saydhaan barkood ilaa sideed mayl abwaabuu rasuulka ilaahi ku sugnaa ama wadaana adigu waa laba meelood oo kolley intaa makiya madiina u dhaxaysa iyaguna aan see aada usii kala fogeyn meel buu kuma sugnaa faradahu calayhi rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam rasuulkii ilaahay kamuu aqbalin ee dib buu ugu soo celiyey qaala wuxuu uhi falama an ra'aa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam maa fii wajhi laak rasuulkii ilaahay baa hadiyadii saydka ahayd buu mu aqbalin ee uu ku soo celiyey iyadoo de rasuulka ilaahay hadiyada u aqbali jiray markaasaa markuu arkay rasuulka ilaahay maa fii wajhi uu dhibsaday inan yar dee ka xumaaday hadiyadii rasuulku inuga aqbali waayo ayuu qaala yidhi isagoo sababtii ugu soo celiyey ee uga aqbali waayo u sheegaya innaa lam narudduhu calayka ama lam naruddahu calayka kolley dee waasa idinku dabdisan ama idintaa lam naruddahu calayka oo inta badan muxadisiinta taa ku dabdiya walow qolooyinka carabiyadu dee qaaliban ay ka dhigaan luqa daciifa in naruddu naruddahu halkan oo kale la yidhaaha dee markan dee narudduhu ay iyagu raajax yeelaan in la damiyo iyadoo hada damadeeda kol haddii waa marka ada ficilku sanoo kale ay hadan ay raacdo weeye hadduu keligii yahay kolley taas waa de awjuudu ka badan baa kuma banaanaata ee waa hadii baa damisan damada hada iyadoo la raacinayo ayaa waxay iyagu doortaan ama ay ka dhigaan waxa dee meesha horeeya iyo luqada fasiixa halkan in daalka la damiyo e waxa weeyaan ficilkan dee tadciifkiisii baana jasmadii uu la muuqanayna waa ficil mudaacafa inaa lam narud lam narudduhu calayka oo xataa dee amarkuna waa sida uu kuba imanaya agtooda markaan idqaamka la kala fakin bal waa siday raajax yeelaan kolleyda bal waxaa leeyahay umuuro iyo waxyaalo ku tacalluqsan isagana waan yar dib dhiganaya malqiso dee kolley kutubta qaarkood khaasatan maqaaribdaasi ay soo naqliyaan malqiso narudduhu calayka ilaa anna xurum annagu kugumanaan soo celin arrinkan oo wax kale kugumanaan soo celin macnaa ujeedad maaha hadiyadaada inaan nacayno ilaa anna anagu xurumun inaanu muxrimiin nahay oo xurum macnaa muxrimuuna xaj baan ixraamanay muxrimiin baan nahay ee ruuxii muxrimkaana uma banaana taa daraaddeed baan kugu soo celiye maha wax kale inaan kugu soo celiyey ilaa anna xurumun wax kale mahayn sabab kale may jirin xadaanaa yaxya ibnu yaxya kolley bal qolooyinkiina sharaxaysaana xagga dabdiga daalka fadxadeed iyo damadeed iyo waxyaalihii kuba soo aroorayo bal hadalka qaadiciyaad iyo wuxuu ku darayeyna wiyo taas baa eegi doontaan kolley waxyaalana ay yar dameeyaan si aan leeyaanayo xadaanaa yaxya ibnu yaxya wmoxamed ibnu rumxin waqutaybatu jamiica can ilayth ibni sacdin xa وxadaثna cbd بن xumaydin qaal akhbarana cabdالرaزاq qaal akhbarana macmar xa وxadaثna xasan بn xulwaniy qaal xadaثna yacquub qaal xadaثna abi yacquub ibn ibrahim ibn sacad weeye markaa aabihina waa ibrahim ibn sacad min ali cabdiرaحmaan ibn cawf can صaalixin صaalixna waa ina kaysaan kulhm haddaba intaasoo dhan waa inta uu sheegaya layth ibn sacad macmar ibn rashid iyo saalix ibnu kaysaan kolley waanay kala yar caalisan yihiin duruqdu dariiqa dambe ugu naasirsan oo afar iyo dee zuhri iyo muslim afar ay u dhexeeyaan haddaba dhammaantoodba zuhri bay ka wariyeen bihada lisnaadi isnaadkii zuhri ee horeynu soo aragnay oo waa can cubaydillahi bni cabdillahi can ibni cabaas can isacb oo markaa muxuu yihi sacab baa hadalkana watee ahdaytu lahu ximaara waxshin dameer dibadeed ayaa rasuulka ilaahi usoo hadiyeeyey kamaa qaala maalikun saa maalik riwaayadiisa aynu kaba soo baxna yidhi oo macnaa ujeeddadu qayb kaba midayo hilibkamuu dhigine waa dameer saasaa lafdiga maaligna saasaa ku sugnayd lafdigan dambe ee zuhri qolooyinkan badan ay kaba wariyeen afartan kalena imaam maalik bay waafaqsayna maya waxaan leeyahay layth iyo macmar iyo saalix waa saddex kale imaam maalik sidiisii laakiin waa fii xadiidi laythi waa saalixin layth iyo saalix xadiidkooda waxaa ku sugnaa ama sacb ibna jahamata akhbarahu waayo riwaayada hore ee maalik aynu soo aragnay iyo ninka labaad markaa ninkan saddexaad ee macmar bay markaa noqon waxaa riwaayadoodu ahayd can ibni cabaasin can sacb ibni jahamata anahu ahda maxaa markaa ku sugnaa lafdiga labadan riwaayadooda ana sacb ibna jahamata akhbarahu anahu ahda linabiy وxadaثna yaحya بن yaحya abubakr بn abi shaybة وcmr الnaqid qaluu xadaثna sufyaan can الزhriي maanta sufyaan safan بn cuyaynata can الزhriي sufyaan بn cuyayna inoogu soo biray asxaabtii zuhri waa xadiiثku zuhri bhada isnaadi waqaala waxaanu yihi wax yaroo isbedela markaa riwaayadii sufyaan kuba yimi ama isbedel ahdaytu lahu markaa waqaala dana waa sacb baa odhanaya ahdaytu lahu rasuulka ilaahi waxaan usoo hadiyeeyey min laxmi ximaari waxshin tii hore hadday ximaara waxshinayd waana ta aan bukhaari aan idhi tarjama uba dhigtay wax nool say nool haddii loo soo hadiyeeye ma aqbalayo isagii maxaa riwaayada ibnu cuyeyne kuba sugan waa dameer dibadeed shilibkiisa wax ka mida ayaan usoo hadiyeeyey weli durdu way noo socotaa kollayna waa taa nidho casharka waan yar taableeyeynaa laqba ahaanun ee ka kale ayaa insha allahu tacaala umuurahan ay noogu yar iman doonaa وxadثna abu bكر بن أbي شhaybة وabu qrayb qاl xadثna abu mعaawiyaةa can اlacmaشhi can xabيb بn haabitin eeg zuhri meeshii uu ka baxay maka xadiidkii zuhriye asxaabtiisii lakiin waa xadiidkii ibn cabaasun can saciid bni jubayri can ibni cabaasin radي الlahu canهuma qaala waaba ahda sacb imaka halkiisii wuxuu sacb kaba warinayo inooba halkan kumaba sugna ibnu cabaas baa xadiidkii warinayo laakiin uu waramaya sacbi inuu usoo hadiyeeyey rasuulkii ilaahay dee bal mثalا hilibkan ahda sacb bnu jahamata ila nabiyi salى اllahu alيه waslm ximaara waxshin walxaal huwa muxrimun isagoo rasuulka ilaahay muxrim yahay faraddahu calayhi waan dib buu ugu celiyey wa qaala wuxuu uhi lowlaa anna muxrimuuna haddaanay jirin aan muxrimiin nahay laqabilnaahu minka waanu kaa aqbali lahay xadaثnaahu yaxya bnu yaxya qaala akhbarana muctamir bnu sulaymaan qaala samictu mansuura yuxadiثu can اlxakami mansuur waa ninkii reer kuufa mansuur ibn muctamir xakam ibn cutaybu kaba warinaya xa وxadaثna mحamed بn mثنى وبn bشhaar qal xadaثna mحamed بn jaعفar qal xadaثna شhucbaة عan الxakmi xa وxadaثna cubaydالlah بn mعaadi qal xadaثna abi qal xadaثna شhucbaة جamيعا can xabيibin xabiibku waa xabيib بn abi haabit ninkaa reer masr ayuu markaas dhammaana ay deentooda shucba ayaa xabiib buu kaba warinaya lakin de waa qolooyinkan shucbo ka sokeeya ayuu leeyahay waxa weeye xadaثna شhucbaة جamيعا عن xabيب عن سacيid بن جubayri عن iبن cabاasi oo waxaan soo aragnay xadiidka markii hore xakم بن cutayba ayaa xadiidkii warinayay waa mid lakiin mansuur بن muctamir baa ka wariyey markan kalena mحamed بن jaعفar waa shucba ayaa mحamed بن jaعفar baa shucbe ka warinaya shucbana xakم riwaayada dambena mucaad ibn mucaad oo dee shucbo kaba warinaya lakiin markaa waxay noqonaysaa xakam ibnu cutayba iyo shucba iyagoo dhan xadiidka ka wariya can xabiibin jamiicana labadaasay u taalaa can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma haddaba w fii riwaayati mansuurin can اlxakam riwaayada mansuure can اlxakam waxaa kuma sugnayd ahda sacbu bnu jahamata ila nabiyi sala اllahu calayh wasalam rijl ximaari waxshin waa dabar dibadeed lugti intaasaa riwaayada kuma sugnayd wa fii riwaayati shucbata can اlxakami cajuza ximaari waxshin waa qeybtiisa dambe kolley lugtuna waa qeybtan cajus waa qaarka dambea la yidhaha cajus jiibtuna way damisan tahay oo xagga dee intan cajiizada ama xagga dambe waa qeybtiisaa dambe waa lugtii kolley isma anfiyayaan markaas yaqturu daman malaa markaasuu soo dirayo dhiig baaba ka da-ayey wa fii riwaayati shucbata can xabiibin uhdiya linabiyi sala allahu calayh wasalam shuqu ximaarin shuqu ximaari waxshin faradahu oo bal matalan shucba ayaa wuu inagu soo noqnoqday kol shucba wuxuu kaba warinayaa xakam buu kaba warinayaa kol shucba haddana wuxuu kaba warinayaa xabiib buu kaba warinayaa markaa xakamna xabiibna waa kaba warinayaayo kolle waa siduu kaba warinaya kolle bal riwaayada shucbe ee uu xakam ka wariyeyna cajuusa ximaari waxshin bay ahayd riwaayada shucbe can xabiibna uhdiya linabiyi sala allahu calay wasalam shuqu ximaari waa jeex dameer dibadeed jeexii ayaa loo soo hadiyeeyey faradahu oo de bal markaa kolley waa riwaayaad aan kala dheerayn cajis haddaan idhaahno dee rijli waa kolley qaybtii bay kaba mid noqon dhinaciina waxaa laga yaabaa lugtii iyo dee dhinaceedii oo wada socda inay ahayd calaa kulli xaalin waxa ay tahay laftigii hore haddaan ximaara waxshin daahirkeedu ahaa isagoo noolba inuu u keenay may hilibkiibuu ahaa waxa loo soo hadiyeeyey ama bal matalan dee waa kan qaybahana waa taxdiiduna laakiin waa muhimku inuu hilib ahaa waxaan rasuulka ilaahi loo soo hadiyeeyey oo u celiyey وxadaثnي زhayr بن xrb qal xadaثna yaحya بn سacيidi can بn jurayji qal aخbarani xasn بn mslm xasn بn mslm yonaaqa hore aynuu soo aragnay can dawsin can ibni cabaasi radي الlahu canهuma qaal anahu qaal qadima زayd bnu arqama ayaa yimi faqaala lahu cabdالlahi بnu cabaasin ba wuxuu ku yihi ystadkiru isagoo ka dalbaya xusuusin oo bal inuu xusuusiyo kayfa akhbartanii sho isaguna waaqacadan waa wariye seebaad iigaba warantood iigu warantay weeye can laxmi saydin uhdiya lirasuul ilaa rasuulillaahi sala allahu calay wasalam oo xaraam bal wixii aada iiga warantay ama sidii aad igu warantay say ahayd waa beri dambey kulmeen arrintii buu doonayaa inuu sii xusuusiyo ama uu uba sii sugo si aad iigu warantay aniga eed iigaba warantay hilib mee sayd hilibkii oo rasuulka ilaahay loo soo adiyeeyey isagoo muxrima seebay ahayd bal iigu celin qaala markaa wuxuu yihi zayd baa waxaa odhanaya in raawigii xadiidka waa daawus ayaa qaala wuxuu yidhi markaa zayd isagoo ibnu cabbaas u jawaabaya uhdiya lahu cudwan waxaa rasuulka ilaahay loo soo hadiyeeyey cudwan xubin oo min laxmi saydin sayd hilibkii kaba mid ahaa faraddahu wuu celiyey rasuulka ilaahay muu aqbalin faqaala wuxuu idhi innaa anagu laa naakuluhu ma cunayno sababtuna waa maxay innaa xurumun waa tacliil walow istinaafayta manaa inna anagu xurumun muxrimiin baan nahay saa daraaddeed saydka waana loo diiday oo ma cunayno kolley bal markaa haddii la yidhaaho hirib buu ahaa waxaa inoogu sugan rasuulka ilaahay inuu celiyey bal xadiidkii jaabirna ama qataadana waa inoo bilaabmaya insha allahu tacaala waa xadiid soo noqnoqda waxaa inoo faa'iideynayaa xadiidkaa ku sugana rasuulka ilaahay inuu cunay saydkaas hilib sayd inuu cuno bal dabardibadeedka hilib mid kale ayuu ahaaye inuu cunay bal markaa masalada si guud iyo aqwaashii culimada iyo bal waxyaalo kuba tacalluqsan markaas baan dee casharkuu isku xidhan yahay aan eegaynaa alfaadahaan marka la eega ma dameerdibadeed nool buu ahaa mise in adigu hilibkiisii ka mid ay ahaydna iyadana bal wixii halkan culimadu ay alfaadahan isuba geeyeen iyo waxay raajax yeeleen insha allahu tacaala markaasaan eegi doonaa waanan eegi doonaa marka arrintan alaba qos ahaan baan uga jeedaa bal yar kolley ah xaggan ku tacalluqsanayd dabdinta ama daalka xarakadiisa suuradan oo kale lakin waxaan uga jeedaa taas kolley malaa waxyaala waan yar sheegay imika qiso meesha ay kutubta qaarkood ay soo naqliyaan ama kutubta naxwada ay soo naqliyaan oo dhacdo waaqac ahayd iyo bal aynan iyadana kolley lid ifaada usoo naqliya haddii a la yidhaha waana insha allahu tacala shirkan ka dambeeyo allah subxana wa tacala calaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika